wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay mashruuca dhisidda u adkaysiga dhibaatooyinka soo laalaabta waxaana kulanka kasoo qaybgalay maamulka magaalada kismaayo agaasimayaal ka socday wasaaradaha bahwadaagta la'a wasaaradda qorsheynta iyo marti sharaf kale faarax mukhtaar daa-uud wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyay ujeedada kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay mashaariicda wax ku oolka ah ee hadda ka socda dowladda jubbaland waxaad ogtihiin muhiimadda uu leeyahay mashruucan ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay guddi oo project coordination committee loo yaqaan oo ka shaqayn doono mashruucan haddii ahaan lahayd isku xirkiisii wada shaqayntii wasaaradaha bahwadaagta laha iyo hay-adihii dabagalkii iyo qiimayntii iyo transparency and accountability isla xisaabtankii iyo hufnaanta inay ka shaqeeyaan waxaan filayaa shirkan waa shirkii labaad oo noo qabsoomo marka maanta hadafka guud oo aan ka leenahay shirkan waxaa weeye inaan bal hay-adihii bahwadaagta ahaa iyo wasaaradihii la shaqaynayay aan update ka dhigaysano updatekaasoo ku saabsan maxaa qabsoomay mashruucii bricks tree maxaa ka qabsoomay halkey wax marayaan maxaa caqabadeen soo wajahay caqabadihii sidee loo xalliyey maxaa nala gudboon oo shaqadii hore oo hor sii socotay aan ku dardargelin karna marka muhiimadeenna waa intaas aad baan ugu faraxsannahay marka waxaan rabnaa hadduu alla idmo hay-adihii inay presentationka noo soo bandhigaan kadibna wixii tale iyo tusaale ah ka dowlad ahaan aan ku darsanno haddii ay caqabad jireenna caqabadihii aan sida loo gudbi lahaa ama xalkii hore loogu gudbin mid ka fiican kulankan ayaa intii uu socdo diiradda lagu saarayay mashruuca dhisidda u adkaysiga dhibaatooyinka soo laalaabta maadaama deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay kusoo laalaabtaan fatahaadaha iyo sidoo kale abaaraha kuwaas oo bulshada halkaas ku nool saameyn taban ku yeesha